فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fi suurati yunis qisadii nabiy llaahi muusa iyo nabiy llaahi haaruun maca fircawn ayaan ka hadlaynay aayaddan marka waxaan arkaynaa allah subxaanahu watacaala oo noogu sheegayo nabiyullaahi muusa dadka rumeeyey inay shabaab dhowra ahaayeen cabsi ay fircawn iyo dadkiisa inay diinta ka fitneeyaanna ay ka baqayaan ay ka cabsanayaan ay maaragtay dusheeda ku sugnaayeen marka dadkaa rumeeyey ayuu rabbi subxaanahu watacaala ka warrami doonaa qisadaasaa marka weli ku dhex jirnaa nabiyullaahi muusa isagoo markaa kabacdi markii qoomkiisa yacni tacdiib iyo tahdiid iyo dhibaato badan loo geystay dam-ana ku samaynayo dejinaayo oo maaragtay yacni inay ku sugnaadaan iimaankooda ayaan arki doonaa nabiyullaahi muusa oo amrayo oo dhahayo rabbigiina subxaanahu watacaala tala saarta oranayo haddii aad tihiin dad muslimiina famaa aamana limuusa famaa aamana ma rumaynin limuusa nabiyullaahi muusa uma rumaynin xaqii iyo diinkii uu la yimid ilaa duriyatun caruur mooye yacni dhalinyaraa loo jeedaa shabaabaa loo jeedaa oo min qawmihi nabiyullaahi muusa qoomkiisa ka mid ah calaa khawfin cabsi korkeed ayagoo ah kuwa ku sugan min fircawna fircawn ay ka baqayaan iyo wamala'ihim yacni ay wamala'ihi fircawn maaragtay mala'iisii oo akhyaartiisii odayaashii loo jeedo maxay uga baqayaan an yaftinahum inuu fircoon fitneeyo oo diintoodii uu ka fitneeyo cabsi ay maaragtay dusheed ay ku sugan yihiin ayay nabiyullaahi muusa ku rumeeyeen wa ina fircawna fircawn lacaalin yacni mid kibray wey isaro mariyey wey fil ardi dhulka dhexdiisa ayuu ku kibray baa loo jeedaa lacaalin mid yacni maaragtay kibray weeye oo isi saro mariyey fil ardi dhulka dhexdiisa midku kibray weeyaan wa inahu fircawn la mina almusrifiina kuwa xadgudbay oo sohdintii tallaabay xuduuddii loo dhigay gudbay mid ka mid ah weeyaan musrifiinta ayuu ka mid yahay famaa aamana limuusa ilaa duriyatu min qawmihi damiirka min qawmihi ku jiro xaggee loo celinayaa mufasiriinta laba macnoba way ku sheegaan macnihii hadda aan marnay oo qaar culummada ka mida ay leeyihiin isaga adhar oo muuqdo way maraanoo waxay u celinayaan nabiyullaahi muusa marka waxa weeye famaa aamara limuusa nabiyullaahi muusa uma rumaynin xaqii iyo diinkii uu la yimid ilaa duriyatun min qawmihi yacni shabaabun min bani israa'iila min qawmi muusa baa loo jeeda dhalinyaro nabiyullaahi muusa dadkiisa a mooye cid kale uma rumaynin marka waa dhalinyaro oo reer bani israa'iil ka mid ah oo masar ku noolayd oo cabsi ay fircawn inuu diintiisa ka fitneeye ay ka baqayaan ayagoo ay ku jirto sidaa nabiyullaahi muuse ku rumeeyey macnahaas yacni culammadu qaar waxay leeyihiin macnahaasaa muuqda in damiirka nabiyullaahi muusa loo celiyo oo la yidhi calaa qawmihi ay calaa qawmi muusa waxaa jira in loo celiyo fircawn in loo celiyo macnaha labaad weeyaan marka famaa aamana limuusa muuse ma uunan u rumaynin xaqi ou la yimid ilaa duriyatun dhalinyaro iyo maaragtay yacni duriyo oo ilmo loo jeedo shabaab oo min qawmihi min qawmi fircawna fircawn dadkiisii ka mid ah oo aanan reer bani israa'iil ahayn marka waxay leeyihiin dadkaas waa dad yar oo tirsan oo fircawn dadkiisii ka mid ah ayagoo weliba ku sugan calaa khawfin min fircawna wa mala'ihim an yaftinahum hadday fircawn uu ku ogaado yacni maaragtay qoomkiisii oo aqbaatii qibtiyiintii ka mid ah oo nabiyullaahi muusa rumeeyey inay fitneeyaan ayay ka baqayaan oo diintooda ay ka celiyaanoo shirkigii wasaninimadii ay u celiyaan marka noocaas dadkaas ayaa loo jeedaa sida cabdullaahi ibni cabbaas uu ku fasiro wuxuu leeyahy faina aduriyata alatii aamanat limuusa min unaasin gayri bani israa'iila min qawmi fircawna yasiirun buu leeyahay yacni waxa weeyaan duriyada nabiyullaahi muusa rumaysay oo xaqiisa xaquu la yimid qaadatay waxay ka mid yihiin dad aan reer bani israa'iil ahayn oo fircawn qoomkiisii ah weliba dad yar ah weeyaan markaas wuxuu leeyahay waxaa ka mid a imra'atu fircawn ila mu'minad bay ahayd soo maaha fircawn xaaskiisii nabiyullaahi muuse rumaysay waxaa ka mid a mu'minu aali fircawn oo suuratu maaragtay khaafir lagaga hadlo yacni ma waqaala rajulun mu'minun min aali fircawna yaktumu iimaana yacni maaragtay nabiyullaahi muuse difaacayo iimaankiisa qarsan jiray kaas baa ka mid ay leeyihiin waxaa ka mid a khaasinu fircawn fircawn ninka khasinadaha u hayay oo islaamay bay leeyihin mufasiriintu sheegaan iyo xaaskiisabaa ka mid a yacni nooc sidaas oo kale bay tiriyaan iyagana ay cabsi dusheeda ay ku sugnaayeenoo fircawn inuu fitneeyo diintiisa uu ka fitneeyo ay maaragtay ka ka baqayeen marka labada macnoba haddaan damiirka marna fircawn loo celiyo marnaba nabiyullahi muuse loo celiyo labadaba wax dhiba malahay leeyihiin culummadu weeyaan famaa aamana ma rumaynin limuusa nabiyullaahi muusa uma rumaynin ilaa duriyatun shabaab iyo dhalinyaro oo min qawmihi fircawn dadkiisi ka mid ah ama nebi muuse dadkiisi ka mid ah calaa khawfin cabsi korkeedna ku sugan oo min fircawna fircawn ay ka baqayeen min aali fircawna wa mala'ihim damiirka wa mala'ihim waa la jamciyey bay leeyihiin laakiin waxaa loo jeedaa wa mala'ihii baa loo jeedaa bay leeyihin fircawn baa damiirka loo celinayaa marka maadaama waxay leeyihiin wa jumica liannahu lama kana jabbaaran yacni jamacuu damiirahu tacdiiman lahu mar hadduu jabbaar yahay oo nin khas dadka dhibo uu yahay oo shar ah uu yahay maadaama uu melig jabbaara yahay baa marka sidaas loo jamciyo mala'ihim loo yiri bay odhanayaan weya maxaa yeelay an yaftinahum uu ilaahay leeyahay marka dambe fircawn ayay iyo mala'iisii ayay maaragtay cabsi ay ku ku sugan yihiin ayay maaragtay ayagoo cabsidaa kaga sugan bay rumeeyeen an yaftinahum min an yaftinahum inuu fitneeyo oo can diinihim ou ka fitneeyo cadaabka uu cadaabayo darteed ou diinkoodii uga fitneeyo ayagoo ka baqaayo ayay nabiyullaahi muusa rumeeyeen weeyaan marka fitnada halkan waxaa loo jeedaa waa sarfuhum can diinihim bilcadaabi aladii yanziluhu bihim diinkoodii inuu ka jeediyo cadaabka uu cadaabaya darteed markuu cadaabka qofka bani aadamka ka bato yani waxaa dhici karta inuu fariiq faraha ka qaado u adkaysan waayo marka inuu fit yani maaragta uu fitneeyo darteed ayagoo maaragtay ka baqayo ayay cabsida ayagoo ku sugan bay rumeeyeen weeyaan marka an yaftinuuhum lama dhigin waxaa la yidhi an yaftinahum ila fircoon iyo magaciisi baa lasoo sheegay laakiin haddana an yaftinahum baa la yidhi fircown inuu fitneeyo marka maxaa fircown loogu gaabsaday bay leeyihiin waxay culammada odhanayaan qoonkiisa fircown waxa uu sameeye bay la qabaan marka sidaa darteed baa fircown keliya fitnadii maadaama qoomkiina wax ka cadaabayaan oo cadaabka wax ka geysanayaan yaa isagana maaragtay sidaa loo odhanaya an yaftinahum asaga keliya loo sheegaya wa ina fircawna fircawn ninkaa la yidhaahde boqorkaa jaa'irka ihi oo kaafir ka ihi lacaalin fi lardi ay lamustakbirin wacaatin calaa ardi misra dhulka dhexdiisa mid ku kibray wey mid issara mariyey wey mid qooqay wey oo ardada dhexdeeda loo jeedo ardu misra masar dhulkeeda ayuu mid ku saramaray ou noqday wa inahu fircawn la min almusrifiin kuwa soohdintii tallaabay almutajaawiziina lilxaddi fi lbagyi walcudwaani walfasaadi walkufri wama yafcaluhu min alqatli walsalbi wa tanwiici lcuquubaati waxaas oo dhan baa soo gelaya yacni maaragtay soohdintii buu tallaabay dulmi ou geystay xadgudub ou dadka ku sameeyo ifsaad fi lardi dadka kufri iyo shirki ou ardada ku faafiyo qatli iyo dil ou dadka dilo salbin ou sameeyo oo tiir ou ku xiro anwaac fara badan ou cadaabka u sameeyo ay cadaab noocyo kala duduwan iyo cuquubaad badan samaynteedabuu mid ku xadgudbay noqdo weya marka fircawn waa musrif uu ahaa mid musrifiinta ka mid a kuwaa xadgudbay mid kamida buu ahaa weya wa qaala muusa ya qawmi in kuntum aamantum billah facalayhi tawakaluu in kuntum mu'miniin nabiyllaahi muusa wuxuu rabaa qoomkiisa inuu qalbigooda dejiyo qoomkiisa oo reer bani israa'iila maadaama cadaabkii uu ka batay cabsida inuu ka saara buu doonaya inuu ku abuuro hiqa iyo kalsooni ilaahay subxaana watacala ay ku kalsoonaadaan ayuu doonayaa weeyaan wa qaala muusa nabiyllaahi muusa wuxuu yidhi yaa qawmi dadkaygo waa reer bani israa'iil ula hadlaya dadkaygo in kuntum haddii aad tihiin aamantum kuwa rumeeye billaahi alla rumeeyey kuwa rabbi rumeeyey haddaad tihiin oo mu'miniina facalayhi allah tawakkaluu tala saarta taladiina ilaahay u dhiibta subxaana wa tacaala in kuntum haddaad tihiin muslimiina kuwa muslimiin oo rabbi u hoggaansamay haddaad tihiin haddii muslimiin ilaahay u hoggaansamay aad tihiin ilaahay subxaana wa tacaala taladiina u dhiibta marka arrintan yani maaragtay in kuntum aamantum billahi baa layidhi haddana in kuntum muslimiina waxay leeyihiin shardigaa lasoo celceliyey yani waxa waaye min baabi atikraari lishardi shardi intaa shardiyadaabaa laba jeer lasoo celceliyey marka waxay leeyihiin fasharata fi ltawakuli cala allahi alimaana bihi walislaam yacni ilaahayoo la tala saarto ayaa wuxuu shardi uga dhigay nabiyllaahi muusa iimaan inay la yimaadaan islaamnimona ay la yimaadaan marka waa isluubta ay carabtu taqaano oo yani fasiixo carabtu ay ku hadlaan wey waxay yidhahdaan masalan yani waxay yidhahdaan carabtu in karihta hada shajar faqlachu in qadarta yani saas oo kale labada shardiya kusoo celcelinaya geedkan haddii aad geedkan baxaya haddii aad nacday ood necab tahay fuji haddii aad awoodi karto yani labada shardi way keeneen soo ma jeed yani waxaa la yidhi inkarita in shardiya lagu hormari inkarita hada shajar geedkan haddaad nacday ood karaahsatay faqlacahu fuji weeyaan in qadarta haddaad awoodi karto marka waxay leeyihiin waa min baabi tikraari shardi oo loo jeedo aliimaanu bihi walislaam ayaa lagu soo celceliyaa culammada qaar kale waxay leeyihin ma ahan bay leeyihiin yani maaragtay ina hada laysa min tacliiqi alxukmi bishardayn xukumkii in laba shardi lagu xiray taa ma aha laakiin waxay leeyihiin wuxuu mucallaq ku yahay biliimaani iimaanka oo keliyabuu maarata mucallaq ku yahay laanna waxay leeyihiin yani iimaanka waxaa lagu xiray wujuubu tawakuli cala allah baan ujeedaa iimaanka waxaa lagu xiray in ilaahay la tala saarto qofka dadka muslimiinta ay tala saartaan inuu waajib yahay mashruudkuna waxa weeyaan waa yani wuju alislaamu yani waxaa loo jeedaa wujuuduhu baa la yidhaahdaa macnaheedu waxa- waxay leeyihin waxay ujeedaan tawakulka allah la tala saartaa ayaaba min lawaasim alislaami yani maarata min lawaasim aliimaani inaad rabbigaaga tala saarataa waxay tahay waxa iimaankaada inaa mu'min tahay oo laasimsamayaba haddaaba muslim tahay ama mu'min tahay laabud waa inaa ilahay taladaada u dhiibato subxaanahu watacaala taasaaba lawaasimtiisay ka mid tahay buu leeyahy macnaheedu waxa waaye in kamula iimaanukum wa yaqiinukum haddii iimaankiina iyo yaqiintiinu ay kaamil tahay fatawakaluu cala allah fa calayhi tawakaluu ilahay tala saarta macnahaasaa loo jeedaa bay odhanaya maxaa yeelay qofka rabbi subxaanahu watacaala tala saarto allah waa ku filan yahay alaysa allahu bikaafin cabdahu miyuunan rabbi addoonkiisa ku filnayn waa ku filan yahay saa ku filan allah waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuhu qofka rabbi tala saarta isaga kaafigiisa oo ku filan weeyaan marka taladiina min lawaasim aliimaan waxaa ka mid ah altawakulu cala allah ilahay oo la tala saartaa iimaanka lawaasimtiisa ka mid ah weeyaan wa qaala muusa wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa yaa qawmi dadkaygii reer bani israa'iilow in kuntum haddaad tihiin aamantum billaahi kuwa alla rumeeyey facalayhi tawakaluu ilaahay tala saarta in kuntum muslimiina islaamnimadiina dad hoggaansamay haddaad tihiin oo rabbi isku dhiibay ilahay taladiina u dhiibta maxay ku jawaabeen faqaaluu cala allahi rab cala allahi tawakalna rabbana laa tajcalna fitnatan lilqawmi alaalimiin faqaaluu waxay yidhaahdeen ayagoo nabiyullaahi muusa u jawaabaya hadalkiisii cala allahi allah baan tawakalna tala saaranay ilaahay baan taladeenna u dhiibanay waa ka aqbalnay wy mu'miniin aan nahay rabbigeenaan tala saaranay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow markaas ilaahay barya rabbigeenow laa tajcalnaa ha naga yeelin fitnatan fitno ha naga dhigin lilqawmi alaalimiina kuwa dhaalimiinta waxay ku fitnoobaan ha nooga dhigin rabbiyow ha naga yeelin wanajinaa allahayowna badbaadi biraxmatika naxariistaada ilaahayoo nagu badbaadi waxaad naga badbaadisaa min alqawmi alkaafiriina dadka kufaarta yacni maaragtay oo gaalada ihi allahayow shartooda naga badbaadi ixsaankaada iyo maaragtay wanaagaada darteed allahayo nooga badbaadi bay leeyihin wanajinaa biraxmatika min alqawmi alkaafiriin yacni nimankaas reer bani israa'iil markuu nabiyullaahi muusa usoo bandhigay atawakulu cala allah way aqbaleen markiiba waxay idhaahdeen ilaahayow ilaahay baan tala saaranay markay ilaahay tala saarteen kabacdi bay haddana ilaahay baryeen marka waxay leeyihiin culummadu tawakulka oo laga hormariyo ducada laga hormariyaa tala saarashada iyo ducadii waxay hormariyeen tala saarashadii ilaahay bay tala saarteen marka kabacdi bay rabbigooda baryeen ay tuugeen waxay tambiih u tahay baraarujinaysaa waxay leeyihiin culummadu qofka ilaahay inuu baryo doonayaay waxaa laga maarmaana marka hore inuu ilaahay talada u dhiibto si ilaahay ducadiisa u ajiibo yani saasay culummadu leeyihin wa fi taqdiimi altawakuli cala adducaa'i tanbiihun cala ana addaaci yanbagii lahu an yatawakala awala litujaaba dacwatuh si ducadiisa loo ajiibo waa inuu ilaahay marka hore ku kalsoon yahay rabbigaad baryayso soo inaad ku kalsoonaato maaha markaad rabbigaada ku kalsoonaato adoo markaa min lawaasimi ilimaan bayba ka mid tahay adoo rabbigaada ku kalsoon kabacdi markaa bari yani tuug weeyaan sidaasoo kale bay sameeyeen weeyaan sidaa darteed ba shukani wuxuu leeyahay alimaamu shukani raximahullah wuxuu odhanayaa aayaddan wa fi hada daliilun cala anahu kana lahum ihtimaamun biamri ddiini fawqa ihtimaamihim bisalaamati anfusihim halkaa waxaa laga garanayaa yacni waxaa reer bani israa'iil qiimaha la leh oo ahamiyadda ay siinayaan inuu yahay diinkoodii ay ka hormariyaan yacni jirkooda badbaadadiisa ay badbaadaan naftooda inay badbaado iimaankooda inuu badbaaday ka hormariyeen weeyaan marka maxaa yeelay yacni markay waxa waxa weeyaan ilaahayo fitnaha nooga yeelin bay dhaheen laa tajcalna fitnatan lilqawmi aalimiin laanna macnaha ay culammadu ku fasiraan laa tajcalna fitnatan lilqawmi aalimiin sida mujaahid oo kale wuxuu leeyahay laa tucadibna biaydii qawmi fircawn allahayo ha nagu cadaabin fircawn dadkiisa gacmahooda ha nagu cadaabin walaa bicadaabin min cindika cadaab agtaadana ha nagu cadaabin oo markaa fa yaquulu qawmu nu qawmu fircawn fircawn dadkiisa marka ay yidhaahdaan low kaanuu calaa xaqin maa cudibuu walaa sullitnaa alay calayhim yacni hadday dadkan reer banu israa'iil kuwa xaq ku sugan ay yihiin allah ma cadaabeen ama annaga nala kuma direenoo ma cadaabnin marka inay ogaadaan inay iyagu calaa xaq yihiin reer banu israa'iilna calaa baatil ay yihiin inay taa dareemaan diiddo ay diidayaan bay rabbigooda u baryeen marka waxay leeyihiin gaalada kuway kusii fitnoobaan allah iyo ha naga dhigin oo ay u ogaadaan markay naga adkaanaan inaan iyaguna xaq ku sugayn annagana aan baatil ku sugannahay marka diinkoodii bay hormariyeen soo ma jeedi diintoodii ilaaladeedii bay dhawristeedii bay hormariyeen marka kabacdi bay naftooda baryeen oo yidhaahdeen wanajinaa biraxmatika min alqawmi alkaafiriin ilaahay marka shartoodana naga badbaadi bay yidhahdeen saasay u toogeen weeyaan faqaaluu waxay yidhaahdeen cala allahi allah baan tawakalnaa tala saaranay taladii waa waa kaa yeelna ilahay baan talada u dhiibanay rabbanaa rabbigeeno laa tajcalnaa ay laa tajcalnaa mawdica fitnatin baa loo jeeda laa tajcalnaa fitnatan laa tajcalnaa hanaga yeelin fitnatan ay mawdica fitnatin fitna booskeed lilqawmi alaalimiina dadka dhaalimiintaa ilaahayow ha nooga yeelin yacni intaa nagu sallido oy naga adkaadaan oyna cadaabaan ay markaas ogaa yani maaragtay ictiqaadiyadina ayagu naga wanaagsan yihin xaq ku sugayn annagana aan baatil ku sugannahay oo diinkeenii iyo tawxiidkii khayrka aan sheegaynay shar ay u arkaan iyo baatil ay u arkaan marka taa ilaahayoo naga badbaadi bay yidhahda wanajina allahayou na badbaadi biraxmatika naxariistaada ay biraxmatin minka wa ixsaanin waxaa naga badbaadisaa min alqawmi alkafiriina ay min sharihim wa kaydihima loo jeeda yani min shari alqawmi alkafiriina wa min kaydihim wa min cadaabi cadaabkooda iyo shartooda iyo kaydkooda ilahayo naga badbaadi bay yidhahdeen ducadaas markii ay baryeen ilaahay subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala yani maaragtay wuu ka ajiibay nabiy llaahi muuse oo ilaahay u waxyooday subxaana wa tacaala wa awxaynaa ilaa muusa wa akhiihi an tabawaa liqawmikuma bimisra buyuuta wajcaluu buyuutakum qibla waaqiimu salaata wabashir lmu'miniin waawxaynaa waan waxyoonnay ilaa muusa nabiyllaahi muuse waxaan u waxyoonnay wa akhiihi walaalkii oo nabiyullaahi haaruuna waxaan u waxyoonnay an tabawaa dejiya liqawmikumaa yani an tabawaa dhisa oo maaragtay ittakhida u sameeya wey liqawmikumaa dadkiina oo reer bani israa'iila bimisra fii misra masar dhexdeeda waxaad uga samaysaan buyuutan guryo uga dhisa markaa guryaha dhistaanna wajcaluu yeela buyuutakum guryihiina qiblatan ay maxalla salaati maxallan lisalaati meel aad ku tukataan ka yeela guryihiinii weeyaan guryahaas aad u dhista reer bani israa'iil meelaad ku cibaadaysataan ood rabbi ku caabudaan ood ku tukataan yacni maaragtay uga yeela wa aqiimuu ooga haddaad tihiin reer bani israa'iil asalaata salaadii ooga wabashir bishaaree yacni nabiyullaahi muusow almu'miniina dadkaa mu'miniinta ahe reer bani israa'iiloo ku raacay u bishaareeyo waxaa ugu bishaaraysaa nasri qariib ah yacni gargaar oo deg dega diinkooda inuu ilaahay adduunka ku muujinayo sabaab aakhirana inuu ilaahay siinaa ugu bishaarey weeyaan marka halkan ducadoodii ilaahay aqbalay maxaa yeelay bishaaradan waa aqbal ducadoodii la aqbalay wey in ilaahay fircawn uu ka badbaadiyo diinkoodana ilaahay uu makaniyo yacni labadiiba ilaahay wuu ka aqbalay weeyaan wa awxaynaa ilaa muusa wa akhiihi an tabawaa liqawmikuma bimasra buyuuta marka ay arrintan nabiyullaahi muusa loo waxyoonayo waxa weeye markii fircawn uu dhibka ka badsin reer bani israa'iil isaga iyo qoomkiisii markay aada u dhibeen oy ku dadaaleen inay reer bani israa'iil diinka ka saaraan shirkigii iyo maaragtay inay ku celiyaan iyo wataninimadii ay doonayeen yacni maaragtay arrinkaas markay yacni doonis ay doonayaan markay shiddadu ka badatay ayaa nabiyullaahi muusa marka loo waxyoy si ilaahay uga badbaadiyo weeyaan marka an tabawaa liqawmikuma an tabawaa tabawaa asal ahaan waxaa la yidhahdaa yani alitikaada la yidhahda yani markaad tidhahda bawa'tu zaydan makaanan waad dhihi kartaa laamna waa ku gudbin kartaayo bawa'tu lizaydin makaanan waad dhihi kartaa sida hadda aayadeenaan oo kale tabawa'an liqawmikummaa baa la odhanaya laan baa lagu gud- la- maaragtay la geliyey weeyaan marka almabawa almubawa'u waxaa la yidhaahdaa yani almubawa waxaa laga cabiraa ee masdarna waa laga dhigaa ismu makaanna waa laga dhigaa labadaba waa suuragal weeyaan labadaba waa laga dhigaa masdar haddaa ka dhigto yani maaragtay eh, may waxaan ujeedaa an tabawaa ittakidaa wey ma aha masder ma tabawaa asal ahaanoo masderkiisa ah weeyaan marka an tabawaa liqawmikumaa bimisra buyuta ahay yani dajiya baa laleeyahay marka waa it- ittakida oo kaleetay la mid tahay bawa'tu zaydan makaanan aw bawa'tu lizaydin makaanan almubawa waxaa la yidhaahdaa almanzilu lmalzuumu meesha uu qofku guriga uu laazimo ayaa la yidhaahdaa oo matala waxaad odhanaysaa bawa'ahu allahu manzilan allah guri ha dejiyo yani ha ilzaamiyo wey, ha laazimiyo meeshaasi weeyaan bimacnaa askanahu fiihi baa loo jeedaa marka reer bani israa'iil waxaad u dhistaan an tabawa wa awxaynaa waxaan waxyoonnay ilaa muusa nabiyullaahi muuse waxaan u waxyoonnay iyo wa akhiihi walaalkii oo nabiyullaahi haaruuna markii shiddadii iyo dhibkii reer fircawn ay ku bateen an tabawa'a ay tabawa'a dejiya oo anta mufasiradii aan ka dhigna caadiga ahay an tabawa'a ay tabawa'a dejiya liqawmikumaa qowmkiina muuse iyo haaruunow waa reer bani israa'iile bimisra masar dejiya buyuutan guryo dejiya baa laleeyahay bimisra waxaad dejisay ay fii misra masar dhexdeeda buyuutan guryo dejiya guryo dejiya baa laleeyahay marka bimisra buyuuta guryahaas dejiya wajcaluu buyuutakum markaad guryo u samaysaan guryahaas wajcaluu waxaad yeeshaan buyuutakum guryahaas aad u dhisteen reer bani israa'iil qiblatan yani waxaad ka dhigtaan qiblo ka samaysta yani waxaa loo jeedaa maxallan lisala meel ay ku tukadaan oo reer bani israa'iil ay ku tukadaan ha looga sameeyo marka macnaheedu waxay leeyihiin mufasiriintu yani sida cabdullahi ibni cabbaas oo kale wuxuu leeyahay umiruu an yatakiduuha masjidan masaajida guryaha inay masaajid ka dhigtaan ayaa la amray walidalika ibnu kathiir wuxuu leeyahay wakaana wakaana hada wallahu aclam lama ishtadda lama ishtadda bihim lbalaa'u min qibali fircawna waqawmihi wadayaquu calayhim umiruu bikasrati salaati yani mar haddii fircawn ou maaragtay iyo qoomkiisii dhib badan ay kala kulmeen reer bani israa'iil ee ciriiri badanna ay geliyeen yaa marka waxaa la amrayaa si shiddada ilaahay uga qaado salaada inay badiyaan cibaadadii inay badshaan leanna kasratu salaa yacni alisticaanatu bisalaa waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay dadka uu ku badbaadiyo shiddada haysata uu kaga badbaadiyay ka mid tahay markaasuu soo qaadanaya aayaddii ya ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa yacni salaadii iyo sabrkii kaalmaysta oo kale wuxuu soo qaadanaya xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo imaamu axmed iyo ibnu jariir atabari iyo abu daauud iyo ay warinayeen sanadkiisuna uu xasan ahaa xadiid xudayfa wuxuu leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam idaa xasabahu amrun fasaca ila asalaa nabigeena wuxuu ahaa markii arrin uu maaragtay yani kusoo kordho uu kusoo ziyaado oo im- yani maaragtay cabsi leh ama shiddo ah yani fasaca ila asalaa salaada ayuu u degdegi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam yani maaragtay baadara ila salaa saasoo kalena waa la yidhahda salaada u degdega marka qofka markay shiddada ka badato dhibaatada ee q- maaragtay qabso dhib badan uu la kulmo waxa weeye inuu ilaahay u tadaruco subxaana wa tacaala salaad uu galo ilaahay baryo oo dhibkiisa u sheegto taasoo kale weeyaan buu odhanaya marka mufasiriintu waxay leeyihiin yani sida mujaahid oo kaleeto hadalka cabdullahi bni cabbaas wuxuu leeyahay reer bani israa'iil markii kanaa'istii ay tegi waayeen oo maaragtay dadka ku kulmayeen biyacdoodii ay gaal ay tegi waayeen ayaa waxaa la amray in guryahooda ay masaajid ka dhigtaan si fircawn ay uga badbaadaan cibaadadoodii uusan uga fitmaynin taasaa loo maaragtay la amray bay leeyihiin marka wajcaluu buyuutakum qibla waa markii ay masaajidii waaweyneed kana- kana- kaniisadahoodii iyo meelihii majaamicda laiskugu imaanay ay tamakuni waayeen oo diinkooda ay daahirsan waayeen ayaa la yidhi guryihiina marka qiblo ka dhigta weeyaan marka wajcaluu buyuutakum qibla yani waxaan xusuustaa yani waagii soomaaliya fikraddan takfiirka ay imaan jirtay soomaaliya ay kusoo bilaabatay toddobaatanaadkii way adiga sideed toddobaatan iyo sideeddii meelahaas ayaa fikradda takfiirka ugu horreysay soomaaliya timaado waayahaas yani fikraddaas markii la akrinayay shabaabkii maaragtay ku ta'aturay fikradda takfiiriga aayadahaanay dadka u deliishan jireen masaajidda in laga reebo aayaddan oo kale deliishan jireen waxay dhihi jireen wajcaluu buyuutakum qibla sababtu waxay leeyihiin masaajidda maanta muslimiintu ay ku tukadaan oo dhan waa macaabid jaahiliya waay macaabid jaahiliya waay waa masaajid diraar waa kulligeed marka laa tajuusu salaatu fiiha dadka mu'adinka qofka laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah hada ku hayo ashhadu anna muxammadan rasuulullah ma fahamsanay leeyihin laa ilaha illa allah muxammadan rasuulullah macnaheeda ma garanayo marka sidaa darteed bay masaajiddii jumco iyo jamaacada ay ka hareen oo dadka ka reebeen masaajiddana ay galeen meesha ay ka soo qaateenna kutubta sayid qutub weeyaan ama fii dilaal qur-aanka ama maaragtay macaalim fi tariiq ama kutubo isaga madhabkiisa laga alifay oo la yidhaahdo masalan kitaab la yidhaahdo maaragtay tariiq dacwa fi dilaal lqur'aan oo isaga laga qaatay kitaabkiisa dilaalka lagala soo baxay bay maaragtay masaal masaa-ishaas oo dhan ka qaataan weeyaan marka waxaa soo labaya kitaab la yidhaahdo mustalaxaat alarbaca fi lqur'aan oo wadaadka mawduudi la yidhaahdo bakistaniga uu lahaa yani kaasna kitaabkiisa ayay dadka loo akrin jiray markaasaa shabaabkii oo dhan waxaa laga reebay masaajidii haadinina leer guryihiina ku tukada wajcaluu buyuutakum qibla markaasaysan jumco iyo jamaca midna xaadiri jirin weya marka fikraddaas waa fikr takfiir mujtamacaadka muslimiinta oo dhan oo la gaalaysiiyo mustanadkooda ay cuskan jireen kutubta sayid qutub weeyaan halkaasay wada aadeen weeyaan marka waana fikrad khaldan weeye waa fikrad in ummadda la gaalaysiiyo aan sax ahayn dadka muslimiinta yani qof laa ilaha illa allahu muxamedun rasuulullah la jahray halkaan la taagan gaalaa tahay inaad tidhaahdo adoon wax naaqidoo laa ilaha illa allah guriye aadan ku haynin laa ilaha illa allah wax guriya aadan ku haynin waa fikrad khaldan weya waana fikrat lkhawaarij khawaarijta saxaabada gaalaysiisay oo kaleeto un bay la mid yihiin weya wa aqiimu salaata salaaddii ooga oo salaadaas kaalmaysta oo yani maaragtay la imaada iyada kaalmo idiin noqonaysa salaadii ooga weeyaan wabashir bishaare nabiyllaahi muusow maxaa yeelay salaadu waa kaalmo markaad salaada badiso kaalmay kuu noqonaysaa weeyaan dhib kasta ilahay waa kaaga faydaya wabashir bishaare nabiyllaahi muusow almu'miniina mu'miniinta adiga ku rumeeyey reer bani israa'iila waxaa ugu ugu bishaaraysaa nasri iyo gargaar deg dega iyo maaragtay diinkooda oo ilaahay adduunyada ugu daahiriyo aakhara oo ilaahay subxaana watacaala sawaabtooda uu siiyo intaa ugu bishaareeya wa qaala muusa markii nabiyullaahi muusa yacni tuma'niinadii qoomkiisa uu siiyey ka aqbaleen allahna uu waxyooday oo bishaaradaa la siiyey reer bani israaiil fircawn iyo dadkiisana inaynan rumaynaynin oo ogaaday markaas ayuu nabiyullaahi muusa habaaray fircawn iyo qoomkiisa uu habaaray weeyaan habaarkiiba marka rabbi noo sheegi wa qaala muusa nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi rabbanaa rabbigeenow inaka adiga aatayta aatayta waad siisay fircawna fircawn iyo wamala'ahu dadkiisii duqaydiisii dadkii mala'iisii khiyaartiisii ziinatan qurux baad siisay wax la isku qurxiyay ayaa siisay wa amwaalan xoolo baad siisay rabbiyo fi lxayaati addunya ay fi hadihi alxayaati addunya adduunkan yaad wax maaragtay la isku qurxiyo iyo xooloba aad siisay weeyaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow yani aataytahum waa siisay wey xoolahaasaa siisay liyudiluu inay dhumiyaan oo dadkii ay dhumiyaan liyudiluu ay innaasa dadkii ay dhumiyaan can sabiilika waddadaada ay dadkii ka dhumiyaan xoolahaas waxaad u siisay inay dadkii maaragta tariiqa xaqa ka dhumiyaan rabbanaa rabbigeenow itmis calaa amwaalihim itmis tirtir oo baabi iyo halaag calaa amwaalihim xoolahooda ilaahay u baabi'iyo dhabar ka dhig tirtir rabbiyo wastud xir calaa quluubihim laabahooda korkoodana xiro khayrba dambe iyo iimaan yousan gelin falaa yu'minu aysan markaasi rumaynin aysan rumaynin iimaan aysan la imaanin xataa yaraw alcadaab alalim ilaa cadaabkii xanuu uu xanuujinayay ay arkaan hadda markay cadaabku ay arkaanna hadday iimaan la yimaadaan laga aqbali maayo waqtigaas oo kale lagama aqbalayo iimaanka ilaa waktiga ay gaaraan ilaahu yaynan rumaynin wey markay cadaabka uu ku degaya arkaan hadday yidhahdaan aamana hadday dhahaan laga aqbali maayo weeyaan marka waa habaar nabiyullaahi muusa uu habaaray ilaahayna subxaana wa tacaala ducadiisa uu aqbalay yani maaragtay nabiyullaahi muusa ducadiisa buu rabbi subxaana wa tacaala u aqbalay weeyaan rab waqaala muusa nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow innaka adiga aatayta waxaad siisay fircawna fircawn iyo wamala'ahu akhyaartiisiiba waxaad siisay ziinatan ziina baad siisay ziina waxaa la yidhaahdaa ismun likulli maa yutazayanu bihi wax alla wixii laisku qurxiyo magacooda min malbuusin wamarkuubin waxilyatin wafiraashin wagayri dalika wax alla wixii laisku qurxiyo oo dhan hadday tahay wax la marto oo la labisto hadday tahay maaragtay gaadiid la fuulo hadday tahay xilya oo wax laisku qurxiyo billad iyo wax lamid ah dahab iyo maaragtay fido hadday tahay firaash iyo gogol wanaagsan oo la dhigto wax alla wixii qurux sheegto oo idil ayaa loo jeeda ziinada weeyaan aatayta fircawna wamala'ahu waxaad siisay ziinatan qurux baad siisay wax laisku qurxiyo baad siisay wa amwaalan xoolo aad u tiro badanna waad siisay rabbiyo amwaalan katiira baa loo jeeda fi lxayaati dunya ay fi hadihi alxayaati dunya aakhare inays waxba ku lahayn sooma jeedin adduunkaanaad rabbiyo ku siisay rabbanaa rabbigeenow liyudiluu can sabiilika culummada marka yani maaragtay waxay leeyihin nidahan rabbanaada la soo celceli naadadan ilaahay uu dhawaaqayo waa meeqa jeer aayaddan saddex jeeraa lagu soo celiyo rabbanaa inaka aatayta fircawna rabbanaa liyudiluu can sabiilika rabbana admis calaa amwaalihim rabbanaa yaa rabbanaa wey nidahaas naadadaas saddexda jeer la soo celceliyey waxay leeyihin waa liajli tarkiib arrinta xoojin la xoojinayo baryada uu ilaahay baryayo yani uu adkaynayo weeyaan laantan liyudiluu ku jirtaa laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan liyudiluuda laamteeda inay laamu kay tahay laamu tacliil laamu kay laam la yidhaahda ama laamu tacliila la yidhahda cillad laam tusinaysa inay tahay yani waxa weeyaan aataytahum yani liyudiluu can sabiilika liyudiluu inay yani waad siisa xoolihii rabbiyow liyudiluu inay maaragtay dhumaan ama ay dhumiyaan can sabiilika dadka ay dhumiyaan oo can sabiilika waddadaada ay ka dhumiyaan yacni inay ku fitnoobaan xoolihii oo ayaguna inta dhumaan dadkana ay dhumiyaan ayaad rabbiga u siisay weeyaan laamtan oo kaleeto laamu tacliilkeena qur-aanka way ku badan tahay waanlow istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maan gadaqa linaftinahum fiihi taasoo kaleeto weeyaan linaftinahum fiihi taasoo kale bay la mid tahay weeyaan liyudiluu waxaa kaloo la yidhahdaa laamtu laamu lcaaqiba wasayrurana mufasiriintu way yidhahdaan laamu lcaaqiba wasayrura la yidhahda yacni laamtan waxa weeye waxa ciribta ay ku dambayn doonto aakhirku wuxuu maaragtay natiijada ay ku dambayn doonto baa loo jeeda arrinku wuxuu ku dambayn doono wey yacni waxa weeye actaytahum rabbiyo xoolihii baad siisay maxaad u siisay rabbanaa rabbigeeniyo aataytahum waad siisay ma aataytahum actaytahum ma actaytum waxaad siisay baad siisay oo nicmooyinkan maxaa xoolaha loo siiyey inay ilaahay kaga shukriyaan subxaana wa tacaala inay waddadiisa ku raacaana loo siiyey ma ahayn markii hore looma siinin yacni maaragtay inay ku qooqaan looma siinine inay ka shukriyaan baa loo siiyey laakin fa kaana caaqibatu amrihim wuxuu ciribtooda wuxuu noqday yacni maaragtay waxa ay ku dambaysay liyudiluu can sabiilika waddadaada inay ka dhumaan oy dadkiina dhumiyaan ayay aakhirkooda ku dambeeye wey yacni intay kufriyaan dadkan ay xaqa ka hor istaagaan arrintaasaa natiijada ku dambaysay wey liyudiluu can sabiilika laamta markii laamu alcaaqiba wasayrura la yidhaahdana qur-aanka way ku jirtaayo fii suurati alqasas aayadda ku jirtoo kaleeto weeyaan faltaqatahu aalu fircawna liyakuna lahum caduwan waxasana fircawn markuu nabiyullaahi muusa maaragtay wadi wadigaa niil markuu maarata hooyadii ku tuurtay markuu dhashay ayadoo fircawn inuu gawraco ka baqayso markii wadiga sanduuq intay ku riday ay ku tuurtay fircawn ahalkiisii baa soo qaatay ma waxay usoo qaateen liyakuna lahum caduwan waxasana hadday og yihiin inuu cadow u noqonayo miyay soo qaadi lahayen ma soo qaadin laakiin waxay usoo qaado waxay tihi quratu caynin lii walaka casaa an yanfacana aw natakhidahu walada inuuna anfaco ama wiil aan ka dhigana baa la arkaa oo ilqabowsi aan ku helno isheena ku qabowdaan la arkaa bay u qaateen laakiin caaqibadii iyo ciribtii maxay ku dambaysay liyakuna lahum caduwan waxasana marka dambe fircoon sababtu ilaahay ku halaagay nabiyullaahi muuse oo gurigiisa kusoo barbaaray ayuu ilaahay ka yeelay weeyaan rabbana dmis calaa amwaalihim labada macnoba marka laamta labadaba waa la yidhaahdaa ama laamul cilla ka dhig ama maaragtay laam laamul caaqiba ka dhig isku mid weeyaan rabbanaa rabbigeenow itmis allahayow tir calaa amwaalihim tirtir calaa amwaalihim xoolahooda tirtir weeyaan tamsiga waxaa la yidhahdaa almaxwu baa la yidhahdaa tamsu shay waxaa la yidhahdaa shayga tiridiisa idhaabuhu can suuratihi shaygana suuradiisi laga maaragtay laga wareejiyo oo laga tirtiro ayaa la yidhaahdaa weeyaan marka waa habaar ilaahay uu ku habaarayo xoolo nabiyullaahi muuse uu habaarayo inuu ilaahay xoolahooda uu tirtiro weeyaan washdud calaa quluubihim allahayow quluubtooda xir washdud calaa quluubihim washdud ilaahayow xir calaa quluubihim laabtooda xiro mid qallalan oo daboolan oon xaqa gelin ilaahayow ka dhig weeyaan sida cabdullahi bn cabbaas oo ku fasirayo itba calayha buu leeyahy ilaahayow dabool qalbigooda dabool oo maaragtay mid xaqilaha ka dhigin kolkaa markaa qalbigooda daboosho falaa yu'minu aynan rumaynin iimaanba uusan qalbigooda gelin xataa yaraw intay ka arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima ay almu'lima mid xanuujiye ahaa ilaa ay ka arkaan yacni maaragtay qalbigooda ilaahayow xir markaas ay cadaabka ilaahay arkaanna hadday iimaan la yani inay la yimaadaan ay doonaan lagama aqbalay sida aan fircoon ku arki doonno insha allahu tacaala hadalkaas marka nabiyullaahi muuse habaarka uu habaarayo waxa weeye waa caro ilaahay subxaana wa tacaala dartii uu caroonayo diintii darteeda uu qiiroonayo fircoon dhibka uu dadka muslimiinta ku hayay iyo maaragtay kufriga iyo gaalnimada uu maaragtay u banbaxay fircoon iyo fasaad fil ardida dhulka uu fasaadinayo ayuu darteed nabiyullaahi muuse khadaban lilahi caza wajal ilahay dartii isagoo u caroonayo buu sidaa yidhi ambiyaduna sidaas bay ahaayeen sida nabiyullaahi nuuxba markii uu arkay inay dadkaa rumayn waayeenay diideen oo tajaru ku sameeyeen kufrigii oo u habaaray nabiyullaahi nuux markuu arkay oo inaysan rumaynin loo sheegay wa qaala nuuxu rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudilu cibaadaka walaa yalidu ilaa faajiran kafaara buu yidhi yacni cilladana wuu raaciyey ilaahay ou hal gaal dhulka korkiisa uga tegin haddaad ka tagta buu rabbi u dayso addoommadaadii kaa baadiyeynaya mana helaysid mana yani maaragtay mana dhalayaan ilaa faajir kafaara mooye mid faajira gaalnimadiisuna ay badan tahay mooye wax kale ma dhalaan marka fircaonna sidii oo kale buu ahaa nabiyullaahi muusa sidaas uu habaaray allah ducadiisa wuu aqbalay qaala qad ujiibat dacwatukumaa fastaqiimaa walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun qaala allah subxaanau watacaala wuxuu yidhi qad ujiibat waa la ajiibay dacwatukumaa muuse iyo haaruunow baryadiinii aniga aad bariseen waa la ajiibay bu uu leeyahay iyo habaarkii fircoon aad habaarayseen waa idinka ajiiba wey fastaqiima toosnaada oo amarkaygii iyo diintaydii iyo dacwadii ku toosnaada walaa tattabicaani haraa ha raacina labadiinna muuse iyo haaruunow sabiila aladiina kuwii waddadoodii laa yaclamuuna aanan wax garanaynin oo maaragtay wacdiga ilaahay oo ciidkiisa aanan fahmaynin waddadooda ha raacinina yani ha raacina baa la leeyahay marka ducadii ilaahay wuu ka ajiibay subxaana wa tacaala waxaanad garanaysaa markuu ducaynaya ducada habaarkaas uu habaarayay nabiyullaahi haaruunna inuu aamiin u dhahayay maxaa yeelay yani waxaa la yidhahdaa labada qofood qofka duceeyo iyo kan aamiin yidhaahdaa labaduba waxa weeyaan ducada shirkay ku yihiin kan aamiin u oranaya midka ducaynaya labaduba yani shirkay ducadaas ku wada ahaayeen marka waxay daliil u tahay labadoodii inay maaragtay muusena uu ilaahay baryey nabiyullaahi haaruunna inuu aamiin u lahaa ayay tusinaysaa leanna labadoodii baa la sheegay qaala allah wuxuu yidhi qad ujiibat waa la ajiibay muuse iyo haaruunow dacwatukuma baryadiinii iyo habaarkii aada fircawn habaarteen waa laydinka ajiibay fastaqiima marka mar hadday sidaa tahay toosnaada oo diinkiinii iyo amarkii ilaahay ku toosnaada yacni maaragtay sidaa laasima dacwadaas ha ka leexanina khayrkaa dadka u sheega weya walaa tattabicaani hana raacina sabiila aladiina kuwii waddadoodii laa yaclamuuna aanan garanaynin yacni xaqiiqata wacdi illaahi ilaahay wacdigiisa wa xaqiiqata waciidihi goodiga iyo tahdiidkiisa aanan garanaynin waa dadkaas maaragtay daaliinta oo munxarifiinta ahe waddadoodii marna ha raacinin weeyaan marka ibnu jurayj oo kale wuxuu kasoo guurinayaa ibnu kathiir inuu oran jiray yani maaragtay fircawn markuu nabiyullaahi muusa ilaahay uu baryey kabacdi ducadiina la ajiibay wuxuu nagaaday afartan sano ayuu kabacdi joogay buu leeyahay yani saasuu oranaya yaquuluuna buu oranaya yaquuluuna ina fircawna makata bacda hadihi dacwa arbaciina sana marka waxay tusinaysaa ducadiisii oo la ajiibay oo laga aqbalay ba fircawn haddana afartan sano uu sii noolaa oo loo kaadiyey nabiyullaahi muuse inuusan degdegsanin ducadii ilaahay subxaana watacaala iyo baryadiisii mar hadduuba rabbi aqbalay waktiguu doonaba ha ka dhige ayay tusinaysaa weeye marka baryada ilaahay ijaabada markaa rabbigaada bariso lama degdegsado aawo waan waayey ilaahay baan baryo maba i ajiiba ha oranin inaad degdegsi degdegsato lama doonayo weeyaan saasoo kale baa la rabaa inkastoo culamada qaar kale uu kasoo guurinaya maxamed ibn cali ibn xusein wuxuu leeyahay afartan kuma afartan sane waa arbacuuna yowm afartan maalmooduuba ka dambeeyey buu leeyahy lakin walcilmu cinda allah ilahay baa garanaya nabiga nabiguna nooma sheegin waktiga uu maaragtay ducadaas kabacdi uu fircawn noolaa qur-aankana nooma sheegin weya marka intay doontaba ha noqoto laakin ilahay inuu ducadiis ducadoodii aqbalay buu rabbi noo sheegay wajaawaznaa libani israaiil albaxra faatbacahum fircawn wajunuuduhu bagyan wacadwa wajaawaznaa waan tallaabsiinay waan tallaabnay libani israaiil reer bani israaiil baan la tallaabnay yani tallaabsiinoo gudbinay wey wajaawaznaa waan gudbinay libani israaiil reer bani israaiil albaxra badii baan la gudubnay badii oo fircawn lagu halaagayay ayaan gudbinay oo baxrul axmar ay yidhahdaan culammadu weeyaan baddaas oo badda cas ah ayaanu gudbinay weeyaan faatbacahum fircawnu wa junuuduhu faatbacahum waxaa haleelay oo gaaray yani ka daba tegay wey fircawnu fircawn iyo wa junuuduhu ciidankiisii baa ka daba tegay weeyaan bagyan liajli bagyin dulmi dartii ayay u raaceen ay uga daba tageen wa cadwan liajli cadwin yani ictidaa iyo xadgudub darteed ayay u raaceen ay uga daba tageen weeyaan xataa idaa adrakahu markii uu haleelay alkharaqu yani maaragtay kumaashoogidii ama ku halaagsankii biyaha lagu halaagsamo markii uu haleelay qaala fircawn wuxuu yidhi aamantu waan rumeeyey anahu ay ana almra washaniye laa ilaha anahu ay bianahu biana almra washaniye arrinkuba laa ilaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabuda inuusan jirin ila aladii allihii mooye aamanad ay rumaysay bihi allahaasi banuu israaiila reer banu israaiil ay rumeeyeen allahaas mooye macbuud kale xaq lagu caabuda inuusan jirin ayaan rumeeyey wa ana aniguna min almuslimiina dadka muslimiintan ka mid ah ilahay u hogaansamay yani markii kharaqii badda ay ku dhacday baddii ay asiibtay oo ku halaagsamay ayuu fircawn hadalkaasi yidhi weeyaan wajaawaznaa bibani israaiil albaxra marka yani suuraddan way iska soo koobaysaa markii nabiyllaahi suuradaha kale buu rabbi ku ku tafsiiliya ku caddeeya markii nabiyullaahi muusa uu ilaahay baryey ducadiisa la ajiibay ayaa waxaa la yidhi reer bani israaiil la guuray habeennimadii la bax habeennimadii yani reer banu israaiil masar kala tag baa layidhi waxaana loo sheegay waa laydin raaci doonaa fircawn iyo qoomkiisaa idin soo raaci doona fircawnna markaasu markuu arkay reer bani israiil inay baxeen ayuu ciidankiisii urursaday isagoo caraysan oo ka daba tegay sida fi suurati shucara allah uu noogu sheego wa awxaynaa ilaa muusa an asri bicibaadii inakum ittabacuun addoommadayda la dheelmo oo la guuray habeennimadii waa laydin raaci fircawn iyo qoomkiisa idin soo dabagelayo weeyaan fa arsala fircawnu fi lmadaa'ini xaashiriin magaalooyinkiibuu ciidankiisi oo dhan u dirsaday dad soo kulmiyabuu u diray markaasuu maaragtay leeyahay ina haaulaai la shirdimatun qaliiluun wa inahum lana laqaa'iduun yani qoladaa naga baxsatay reer bani israaiil ilan uu addoonsan jiray addoonsibuu ku hay yani waa koox yar oo aada u tiro yar annagana na carageliyey wey wa inaa la jamiicun xaadiruun annaguna dadka digtoon baa nahay buu oranaya weeyaan markaasaa ilaah uu dabagalay fircawn markaasuu ka daba ka daba tegay isaga iyo yani maaragtay qoomkiisii ayaa waxay gaareen yani reer bani israaiil bay maaragtay ay ku gaareen badda agteeday ku gaareen baddii markay halkaa ay wejigoodii uu yahay isla markaana fircawn iyana gadaal ay ka yimaadeen yani maaragtay reer bani israa'iil ninkiina cadowgoodii uu ka daba yimid cabsibaa meel alle meeshai jirta ugu timid weya reer bani israa'iil laakiin nabiyullaahi muuse ilaahay buu ku kalsoonaa maxaa yeele rabbi baa amro yidhi dadkan la guure oo la dheelma yidhi markaasuu allah maarata isla fii suurati shucara wuxuu noogu sheegaa fa atbacuuhum mushriqiin yani wakti maaragtay sharqiga waktigiisii iyada oo qorax soo baxankeeda eh halkaas ayay raaceen ay ka daba tageen itibaaca halkaan maarata fa atbacahum fircawn laleeyahay waa bimacnaa laxiqa wa adraka wey halkaas ku haleelay oo kaga daba tegay weeyaan markaa markay gaareen falama taraa aljamcaani markii ciidankii reer bani israa'iil iyo ciidankii fircawn ay is arkeen reer bani israa'iil maxay yidhahdeen qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun nabiyullaahi muuse waxay yidhahdeen waana laka daba yimid bay yidhahdeen fircawn iyo qolkiisi waana haleeleeno waa kuwan weeyaan nabiyullaahi muusa wuu u jawaab oo yidhi qaala kallaa ina macii rabbii sayahdiin ma jirta bu yidhi waxaad sheegaysaan ka hara nin fircawn nagama adkaan karo maxaa yeele rabbigayga baa nasrigayga ii gargaarayo oo dariiq aan ku baxsana nagu hanuuninayo weeyaan markaas waa marka nabiyullaahi muusa loo waxyooday in uu maaragtay ushiisa baddaas ku dhufto fa awxaynaa ilaa muusa an idrib bicasaaka albaxra fainfalaqa fakana kullu firqin katawdi alcadiim yacni markaasu ushiisiibuu ku dhuftay badda laba dhinac bay noqoto waa jid baa ka falmay oo intaasoo reer bani israa'iil ay gudbi karaan ilaahayna uu dhulkii u qallajiyey markaasay gudbeen markay gudbeen allah wuxuu leeyay waazlafnaa sama alaakhariina halkaas waxaan ku kusoo dhaweynay markii reer bani israa'iil la tallaabiyey badii kuwii kalaan kusoo dhaweynay waa fircawn iyo qoomkiisii weeyaan waadrak waazlafnaa sama alaakhariin waanjaynaa muusa waman macahu ajmaciin nabiyullaahi muuse dadkii la jirayna ilaahay waa uu badbaadiyey waa la nabadgeliyey weeyaan uma agraqna alaakhariin fircawn iyo dadka u watayna halkaasuu ilahay ku baaba'shay markii marka fircawn kharaqi oo ku dhacay ayuu marka wuxuu damcay inuu islaamo oo maaragtay cadaabkii markuu haleelaybu wuxuu yidhi haddaan ilaahay rumaynaya taas buu marka ilaahay ka warramay wajaawasnaa waan gudbinay waan gudubnay bibani israa'iil reer bani israa'iil baan la gudubnay albaxra badii baan la gudubnoo dhaafino waa tallaabsiino wey fa atbacahum fircawnu fircawn baa ka daba tegey bimacnaa laxiqa baa hadda loo jeedaa yani maaragtay atbacda yani waxaa loo jeedaa bimacnaa laxiqa wey masala waxaad dhihi kartaa yani haddaad tidhahda atbacahu iyo watabicahu atbacahu iyo tabicahu haddaad tidhahda bimacnaa adrakahu walaciqahu baa la yidhahda laakiin ittabaca markaad tidhahdo dacda ashado ittabaca markaad tidhahdid oo la shido bimacnaa saara khalfahu waqtadaa bihi wey gadaashiisuu ahaaday waana uu ku dayday oo kale adoo yiroo kale la mid tahay inkastoo culamada ay yidhaahdaan ittabaca markaad tidhahdi atbaca iyo tabica waa isku wada macno bay yidhahdaanoo qaarkood lama kala saara bay leeyihin fa atbacahum waxaa ka daba tegey oo haleelay fircawnu baa haleelay oo ka daba tegey wa qawmuhu ciidankiisii oo maca qawmihi wey bagyan liajli bagyin yani maaragtay dulmi darti albagyu wa adulmu weeyaan iyo wa cadwan liajli cadwin alcadwu alictidaa baa loo jeeda xadgudub darteed ayay uga daba waa kibir wuxuu u raacay soo maa yani dad ka tegay oo ka cararay waa maaragtay dulmi iyo kibir hayo darteed ayuu sidaa u aaday u dabagalay weeyaan xataa idaa adrakahu lkharaqu markii uu maaragtay asiibay kharaqii markuu haleelay fircawn iyo maaragtay qoomkiisii yacni markuu gaaray biyihii baa loo jeedaa ay naalahu lmaau wa wasalahu wa aljamahu wa hamarahu wa qawma halaaku intaba way ku fasiraan yacni halaagiisi inuu dhawaado markuu arkayo badii lagu maasheeyey inuu halaagsamayana uu goostay qaala fircoon wuxuu yidhi aamantu waxaan rumeeyey annahu ay biannahu ba'dii baa laga jaray bay yidhaahdaan biannahu adoo yidhoo kale damiirkuna waa damiir sha'ni weeyaan biannahu ay biana alamr washa'ni arrinkuba laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaahi inuusan jirin ila aladii allihii mooye aamanat ay rumaysay bihi allahaasi banuu israa'iila reer bani israiil ay rumeeyaan macbuudkii allah oo reer bani israa'iil ay rumeeyeen mooye cid kale inaysan jirin ayaan qiraya muxuu rabaa marka inuu cadaabkan kaga badbaado buu rabaa halaagii inuu kaga baxsado ayuu doonayaa weeyaan marka hadalkaa markuu yidhi aamanat bihi banuu israa'iil wa ana aniguna min almuslimiina dadka muslimiinta ahoo rabbi u hogaansamay mustaslimiina liamri illah ayaan ka mid ahay wy iimaanka waktigaasoo kale markuu joogo lama aqbalo in badan waa soo marnay yani isla suuradeena dhexdeeda ayaan kusoo marnay auma idaa maa waqaca aamantum bihi alana waqad kuntum bihi tastacjiluun yani taasaan kusoo marna wy maxabtaad rumaynaysaan yani saas oo kale waqad kuntum bihi tastacjiluun idinka kuwa degdegsada ahaa miyaad hadda la imaanaysaa fircawnna ilahay sidoo kale u ku oran doonaa waxay la mid tahay aayadda fi suurati kaafir ku jirto falamaa ra'w ba'sana qaluu aamana billahi waxdah wakafarna bima kuna bihi mushrikiin muxuu rabbi yidhi markay yidhahdeen haddaan rumaynay falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'w ba'sana yani iimaankooda mid waxtara ma aha markay cadaabka iyaga arkeen mid wax u taraya ma aha weeyaan alana ma haddeertaan baad tu'minu rumaynaysaa atu'minu alaana adoo yidhoo kale la mid tahay ma haddaad fircoonoo rumayni waqad casay waqad waqad casayta waqad walxaalu qad casayta adigoo ahaa mid caasiyey qablu horay ee qabla algharaqi intaana biyahaan lagugu halaagin ka hor mid caasiyey aad ahayd oo kufri iyo belodan la imaan jiray aad ahayd miyaad hadda rumaynaysaa wa kunta aad ahayd min almufsidiina kuwa dhulka fasaadiye oo kufriga iyo maaragtay dalaalka iyo dulmiga iyo maaragtay cudwaanka ku faafiya aad ahayd miyaad hadeertaan leedahay waa rumeeyey iimaan la imaanaysaa weya yani iimaan laga aqbalayo maaha alana yani atu'minu alaana ma haddaad rumayni wey yani waxay leeyihiin waa maqulu qawlin muqadarin mactuufin ala qawli ala ala qaala aamantu bi ayay maqulu qawlkeeda ay tahay wey alana atu'minu alaana hadda miyaad rumaynaysaa waqad casayta qablu adoo horay u caasiyey oo horay u kufriyey oo dulmi iyo xumiy oo dhan la yimid miyaad hadda rumaynaysaa weeyaan wa kunta aad ahayd min almufsidiina dadka mufsidiinta mid kamidana aad ahaydoo ardada fasaadiye aad ahayd laanna fircawn wuxuu ka mid ahaa a'imat dalaal isaga imaam wey xagga kufriga iyo shirkiga ayuu imaam ku ahaa sida allah fi suurat lqasas uu noogu sheego wajacalnaahum a'imatan yadcuuna ila annaari wa yawma alqiyaamati laa yunsaruun dad dadka yani imaam ugu oo ugu yeero baadida iyo naarta dadka ugu yeera buu ahaa fircawn dadkiisa saasuu ilahay ka yeelay walidalika xadiis imaamu axmed iyo tirmidi ay warinayaan yani maaragtay sheekh axmed axmed shaakirna uu maaragtay tasxiixinayo sanadkiisa wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yani lama qaala fircawnu aamantu anahu laa ilaha ila aladi aamanat bihi banu israaiil fircawn markuu intaa yidhi ayaa qaala jibriilu malkul jibriil baa wuxuu ii yidhi qaala li jibriil nabiga oranay malkul jibriila wuxuu ii yidhi buu yidhi ya muxammadu law ra'aytanii waqad akhadtu xaalan min xaali lbaxri fadasastuhu fi fiihi makhaafata an tanaalahu raxma yani wuxuu leeyahay moxamedow haddii aad i arki lahayd malkul jibriila oranayo fircawn markuu kelimadaa odhanayay haddii aad i arki lahayd aniga oo dhoobo soo qaaday carada badda dhoobadeeda ciiddeeda ka mid a inta soo qaaday fircawn afka uga dhuftay haddii aad i arki lahayd uu leeyahay yani maaragtay la ra'ayta amran cajiiba si uusan raxmadda ilaahay aysan u haleelin darteed yani anagoo ka anoo ka baqaayo naxariista ilaahay inay haleesho baan carad afka dhoobo ka saaray buu oranaya weeyaan marka fircawn yani kelimadaas waktigaas oo kale ilaahay ka aqbali maayo imaam tirmidina wuu warinayaa xadiidkaasna sanadkiisa wuu tasixinaya weeyaan falyawma nunajiika bibadanika litakuna liman khalfaka aaya falyawma maanta dan la joogo waa fircawnaa weli lala hadlaya markii meesha qarabkii dhexdiisi la joogo weeyaan nunajiika waanu maaragtay waa ku kor yeelaynaayo makaan sare ayaan yani ku geynaynaa bibadanika yani maca badanika badankaada ayaan makaan sare geynaynaa weeyaan maxaan meel sare kuu saaraynaa litakuna markaad dhimato weeye adigoo yani bijasadika baa loo jeedaa aladi laa ruuxa fiihi jasadkaado aan ruuxi ku jirin ayaan meel sare saaraynaa litakuna maxaan ugu yeelaynaa sidaasi litakuna inaad ahaato liman khalfaka dadka adiga kaa dambeeyo aayatan calaamad iyo cibro inaad u noqoto shay lagu cibro qaatay inaad noqoto darteed baa sidaa u yeelaynaa waina katiiran in badan oo min annaasi dadka kamidihi lagaafiluuna kuwa halmaamsan wey oo ka maqan oo kaafiliin ka ah can aayaatina aayadaheenna hadday tanziili tahay hadday kowni tahayba kuwa wax ku qaataahi ma aha weeyaan marka nunajiikadaan mufasiriintu waxay ku fasiraan ay narfacuka calaa najwatin min alardi waan ku kor yeelaynaa meel sare ay oo ardada ka midaan ku saaraynaa weya yacni markuu qofku qarqoomo soo badda ma gelayo hoos waan kaa soo saaraynaa meel saraan kusoo dhigaynaa waa kusoo bixinaynaa badda kulliqi mayso weeyaan yani waxay leeyihin waa calaa najsin min alardi baa loo jeedaa waxaana loo jeedaa almakaan lmurtafic wey jasadkaadana waxay leeyihiin sida mujaahid oo kale uu ku fasirayo weeyaan bijas- bibadanika waxaa loo jeedaa ee maarata xasanulbasrina uu ku fasirayo asagoo aanan ruux lahayn iyadoo aan ruux lahayn ayaan maaragtay ku saaraynaa meel sare buu oranaya yani macnahaas macaani isku dhow dhow ayay maaragtay culummadu ku fasiraan qaar wuxuu leeyahay cabdullahi ibnu shadaad oo kale markuu ibnu kasiir kasoo xikaayoonayo yani falyawma nunajiika bibadanika wuxuu leeyahay ay sawiyan saxiixa adoo jirkaada uu fiyow yahay oo maaragtay aan waxba gaarin oo aysan maaragtay kalluunkii iyo yaxaasyadii badda ku jiray aynan ku cunin baduna aysan jirkaada kala googoyn laanna biyaha milxiga jirka waa googoynaya biyaha cusbaday jirka waa baabi'inaya aysan waxba yeelin ayaanu baddi kaa soo saaraynaa ku kor yeelaynaa weeyaan walidalika imaam lbaqi wuxuu leeyahay nulqiika calaa najwatin min alardi wa huwa almakan lmurtafic makaan saraan ku dhigaynaa buu leeyahay sidaa darteed yani cabdullahi ibni cabaas iyo maaragtay yani in badan oo salafkii ka mid ah waxay leeyihiin sababta fircawn banaanka loo soo dhigay oo aysan badda u liqin maydkiisa banaanka loo keenay yani markay ka hadlayaan waxay leeyihin ina bacda bani israa'iila yani shakuu fii mawti fircawn reer bani israa'iil qaar kamida baa waxay ka shakiyeen fircawnaa dhintay bay maarata qariib la ahayd laana dadka markuu cadaabka qofka ka badiyo hebelaa dhintay markii la yidhaahdo degdeg uma rumaysanayo yani ninkii dhibi jiray degdeg u rumayn maayo wey markay shakiyeen faamara allahu lbax faamara allahu tacala albaxra an yani wuxuu leeyahay an yulqiyahu bijasadihi bilaa ruuxin وعليه درعه المعروفة به على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه هذا الكاس أيو مارت ابن, عب... ابن عباس إيه إن بدنا سلفي كملة أيو كسر قولنا ياويا وحوليه يعني مركز بدي إلهي أو أمرين بدل لقى سوى طوره ولا سوى صاره fircawn sidaasaa badda looga soo saaray si ay u xaqiiqsadaan mawdkiisii makaan sarana la saaray weeyaan waxay culammada qaar kale ku fasiraan falyawma maantadan la joogaa nunjiika ay natraxuka waan ku tuuraynaa wanukhrijuka waan kusoo saaraynaa bibadanika jasadkaadii adoo wata baan kusoo saaraynaa oo baddi baan kaa soo saaraynaa marka macnaha waa isku wada dhow isku ma- laba macaano isku dhow weeyaan maxaan u yeelaynaa yani waa ku badbaadinaynaa weya badda gudaheedii ma gelaysada banaankan kusoo dhigayna litakuuna inaad ahaato liman khalfaka dadka kaa dambeeya aayatan calaamad inaad u noqoto cibro ay dadka maaragtay alumam alkaafira dadka gaalada ah oo maaragtay mut- mutakabiriinta ay inay cibro u noqoto darteed ile fircawno jabbaar ahaa mutakabir ahaa ayaa maaragtay maanta halkaa meydkiisu yaalla inuusan waxba ahayn oo rabbinimo sheegtay inuusan rabbi ahayn oo kaafir u ahaa iska insaan daciifa u ahaa in la tuso darteed ay dadka kalena cibro ugu noqoto darteed baan sidaa u yeelina waina kathiiran in badan yani in badan oo maaragtay min annaasi dadka kamid ihi dadka in badan oo kamid ihi lagaafiluuna kuwa ka kuwa maarata halmaamsan wey can aayaatina aayadahenay halmaamsan yihiin kuma cibro qaataanoo way iska agmaraan cibrona kuma qaataan weeyaan aayaadkeena kuma cibro qaataan ولذلك إمام البخاري في صحيحه وكورنا عن ابن عباس رضي الله عنهما نبينا عليه الصلاة والسلام مركو مدينة سوى قلي ومدينة وسوى هجرودة وحول كل مي يهود أو صومن مالنت عاشورة صوم يسوع مركي لو يدينا وحيدانين هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون ومالن أو موسى أتكاذيو إلى هاي قوش أو سيو فرعون أو قوش كسيي ويان markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ku yidhi antum axaqu bimuusa minhum fasuumu idinkaa muuse kaga xaqnimo badane maalinta yowma cashuuraa la yidhahda idinkana sooma inaad soontaan baa la rabaa wey yani sooma buu nabigu amray buu leeyahay yowma cashuuraana bishii muxarama hadda naga dhamaatay tobankeeda ayaa yowma cashuuraa la yidhaahdaa yani xadiidkaas imaamu lbukhaari fi saxiixi ayuu ku warinaya weeyaan marka waina kathiiran min annaasi can aayaatina lagaafilun yani inta ku cibro qaadataa yar fircawn oo sidaa loo halaagaya banaanka lasoo dhigo meydkiisa banaanka la keenay haddana inta ku waansanto ayaa aada u yar sababta aayaadka ilaahay bay dadku faafiliin ka yihiin wey hada wabillahi tawfiq wsala allah wasalam calaa nabi